bsm اllaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعdu waxaan ku dhex jirnay risaaladii macaalimu fi aadaabi اlmutacalim waxaan ku jirnay baabkii koowaad waxaan soo akrinay fasalka koowaad oo si guud baabka wuxuu ku saabsanaa fii aadaabi اlmutacalimi fii nafsihi mutacalimka qofka wax baranaya aadaabtiisa isaga nafsadiisa dhexdeeda looga rabo fasalka koowaad waxaan ka baxnay marka ikhlaaska iyo inuu niyada hagaajiyo oo wanaajiyo fasalkii labaadan marka oo baabka koowaadan halkan ka gelaynaa marka faslun fi اlcamali bاlcilmi qultu faslun fi اlcamali biاlcilmi cilmiga oo lagu camal falo oo mutacalimka ama qofka wax baranaya aadaabtiisa waxaa ka mid a cilmiga inuu ku camal falo yanbagii liلطaalibi ardayga waxaa u habboon an yacmala bimaa calima inuu ku camal falo wixii uu ogaaday id ilkutubu inamaa unzilat lilcamali biha kutubta waxaa loo soo dejiyey in lagu camal falo wax kale looma soo dejinin ilaahay kutubta wuxuu usoo dejiyey in lagu camal falo waman lam yuqimhaa qofkaan oogin oo aan iqaamo oogitaan toosin aan ku samaynin oo aan u istaagin oon kutubta istaajinin istaajinteedana waa in lagu camal falee falaysa minhaa waa meeshaas falaysa minhu waa minhaa meeshaa falaysa ma ahaanin huwa isagu minhaa kutubta xaggeeda fii shay-in waxba ugama sugna shayna dhexdiisa kutubta xaggooda kama ahaanin qofkaas oo yacnii kutubta ilaahay wuxuu usoo dejiyey in lagu camal falo qofkii aan marka ku camal falin wuxuu uga sugan yahay male kitaab kutubta kutubta wax uu kaga sugan yahay ma laha waayo cilmi adduunyo oo adduunye uun layskaga raadsanayo maxdu yacni dunye adduunye maxdiya wax lagu raadinayo ma aha waa waxa ilaahay marka uu usoo dejiyey in lagu cibaadeysto oo qofka lagu addoonsaday ku camal falo qaala tacaala alla wuxuu yihi qul yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lastum calaa shay-in waxna kuma taagnidiin shayna korkiisa ma tihiin xataa tuqiimu tawraata waalinjiil ilaa aada towreed iyo injiil aada ka oogeysaan yani ilaa aada towreed iyo injiil ka oogtaan oogitaankooduna waxay tahay labadaa yacni kutubta in lagu camal falo ilaa aada intaa ka samaynaysaan wax aada tihiin ma laha yacni ahlu kitaabaan nahay yacni daa'ifo fulaaniya koox iblaayaan nahay waxa idin taraysa ma laha aayaddan marka a'imatu salaf qaarkood waxaa laga wariyey inay dhihi jireen aayadda ugu cabsi badan qur-aanka oon ugu cabsi badannahay aayaddan waayay dhihi jireen qaarkood waayo ilaahay wuxuu ahlu kitaabka ku yidhi wax aad tihiin ood kitaab ka tihiin ma laha oo aada ku taagan tihiin oo qiimi aada leedihiin oo diini ah ma yacni ma jiraan ilaa aada kutubta kaga dhaqmaysaan marka qofkii kitaab ilaahay kusoo usoo dejiyey oo aan ku dhaqmin aayaddu waxay leedahay de wax uu yahay ma lahan qofkaas waxba maba ahan wax qiimi marka haddaad tiraa maanta dhan marka annagii ummatu moxamedaan nahay muslimiinaan nahay waa fiican nahay dadka waa ka fiican nahay haddaan intaan dhahno haddana kutubtii aan gees iska dhigno oo kutubta aynan nolosheenni maamulaynin oo innaga wixii nafsadeennaa aysan maamulaynin qeyrkeen sidaan ula dhaqmi lahayn aysan maamulaynin iimaankeenna iyo caqaa'idkeenna saameyn aysan ku lahayn markaa hadda sheegashada maxay taraysaa waxba ma taraysa marka aayaddan aayad marka aad u aada u culus kharaja alimaamu axmedu fi lmusnadi imaam axmed musnadka wuxuu kusoo saaray waannasaa'iyu fi sunani اlkubraa waalxaakimu fi lmustadraki bisanadihim can cawf bni maliki اlashjaciy ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama rasuulka nadara ila الsamaaءi yowma maalin buu cirka fiiriyey faqaala waxa uu yidhi hada awaanu an yurfaca اlcilmu kani waa waqtigii cilmiga la kor yeelayey oo la qaadayey yacnii xilligii cilmiga la rafcinayey oo la qaadayey waqtigiisii waayo waqtigan ayuu yidhi faqaala lahu rajulu min alansaari nin ansaarta ka mid ah wuxuu ku yidhi yuqaalu lahu la yidhaahdo ibnu labiid yaa rasuul allah rasuul allow kayfa yurfacu lcilmu cilmiga sidee loo qaadayaa waqad waqad uhbita fi lkutub iyadoo kutubtii uu noogu qoran yahay sidee cilmigii loo qaadayaa iyadoo kutubta lagu sugay wawacathu lquluubu quluubtuna ay xifdisay yani isaga marka wuxuu u qaatay cilmiga la qaadayo xaashiyaha waxa ku yaalo waraqadaha marka wuxuu leeyahay waa noo qoran yahay cilmigii waana la xifdisan yahay see cilmi loo rafcinaa marka faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga waxa uu yidhi in kuntu la axsibuka min afqahi ahli lmadiina waxaan kugu tirinayay buu yidhi dadka madiino jooga kuwa ugu kasida badan oo ugu fahamka fiican uma dakara wuxuu sheegay nebiga sal l slam dalaalata alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaaro baadidooda ayuu sheegay calaa maa fii aydiihim min kitaab illaahi iyadoo lala qabo waxa gacantooda ku jiro ilaahay kitaabkiisa ah yacnii ka jawaab wuxuu leeyahay yahuud iyo nasaaro ilaahay kitaabkiisiina gacantay ku haayaan waana baadiyeysan yihiin marka kitaabkiisao wax isagoo ka maqan oo kale soo maahan markakitaabka isagoo ka maqan soo maaha haddii kitaabka uusan maamulaynin qofka iyo dadka isagoo maqanoo kaley la mid tahay waayo dhaqankiisa qasadka loo soo dejiyeyba waa dhaqankiisa haddii dhaqankii maqan yahay xaggee marka maxaa yaalla marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa cilmiga haddaan lagu camal falin wax maqan oo kale waay qaala waxa uu yidhi falaqiitu waxaan la kulmay shadaada bna awsin ayaan la kulmay faxadadtuhu bixadiidi cawfi bni maalik waxaan u sheegay buu yidhi marka xadiidka cawfi bni maalik cawf ninka ka warinayaa dhahayo faqaala waxa uu yidhi sadaqa cawfun cawf run buu sheegay alaa ukhbiruka makuu sheegaa biwali dalika yurfac waxa ugu horeeyo oo la qaadayo makuu sheegaa qultu balaa baan idhi haa qaala alkhushuuc khushuuca ugu horeeya waxa la qaadayo xataa laa taraa khaashican ilaa aadan ka arkin qof khushuucayo yani waxa ugu horeeya oo la qaadayo waa khushuuca ilaa aadan arkin qof khushuucayaba bacdi riwaayaat waxay leeyiin masjidkaad soo gelaysaa qof khushuucsanba ilaa aadan ka arkin ama haddaad arkayso xabad ama wax lamida ou ka ou noqdo waana sidaas marka uu saxaabigaa shadaad ibnu aws ou tilmaamay khushuuca waa mar hor uu tegeyba oo aad buu u yaraaday haddaad fiiriso yacni nolosheenna waxba waa uu ka maqan yahay nolosheenna waa ka maqan yahay waxyaabaha marka ka maqnaysiinayana wax aan la sameey karin khushuuca maahane daacigii keenayaa qalbigeenna ka maqan bis intaas daaciga khushuuca noogu yeeri lahaa ayaa maqan inta daacigaas uu maqan yahay dabcan ma la helayo isagana ayb wa akhraja atirmidiyu fii jaamicihi wuxuu kusoo saaray can abi barzata alaslamiy can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam laa tazuulu qadama cabdin addoon labadiisa gomadood ma zuulayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xataa yus'ala can cumrihi fiima afnaah ilaa cumrigiisa laga su-aalo wixii uu ku bixiyey uu ku dhammeeyey wa can cilmihi fiima facal cilmigiisa ilaa laga su-aalo wixii uu ku sameeyey maxalushaahidka halkaas waa wa can maalihi maalkiisa ilaa laga su-aalo min ayna iktasabah xaggee kasoo shaqeeyey kasoo kasbaday wa fiima anfaqah muxuu ku bixiyey wa can jismihi jirkiisa fiima ablaah wixii uu ku baabi'iyey jirkan qofku marka uu waa yaryahay waa s- waa cusub yahay waa soo koraa waa soo koraa waa soo buuxsamayaa dhallinyaro waaye haddana waa degayaa jirkii waa daciifayaa jirkaagii muxuu ku baaba-ay waa lagu su-aalaa marka waxyaabahan marka aimadu ka hadlayaan oo dhan marka yacni sidoodaasay u- yacni axaadiistuna ay ka warramayso waa sida yacni eh, qofku inuu no- ci- cilmiga mar haddii uu yahay cilmi diini ah oo barashadiisuna cibaado tahay muhimaddiisa in lagu camal falo wqad kana hamu الصaxaabati qaala الtirmidiyu xadiidun xasanu صaxiix waqad kana hamu الصaxaabati صaxaabada hamigoodu wuxuu ahaa wa a'imaةu salafi a'imadii salafka min bacdihim gadaashooda wa culamaau اlummati iyo culimada ummadda culimadeeda miman lahum qadamu sidqin kuwaas oo markaa leh eh, qadamu sidqin gomad ama yacnii run ah ku leh yacnii qad- dadka yani miman lahum qadamu sidqin fi lcilmi yani gomad cilmiga lagu yaqaano oo markaa yacni ku caan baxday kuwa leh saas oo kale w wadikrun xasanun sheeg sheeg wanaagsanna dadka ku leh cinda ahli lcilmi ahlucilmiga agtooda hamigoodu wuxuu ahaa muraacaata cilmihim bilcamali cilmigooda inay ku ilaaliyaan camal rawa alkhatiibu fii kitaabihi aljaamici liakhlaaqi alraawi wasaamici khatiib albaqdaadi kitaabkiisa wuxuu ku wariyey can khaali- can khaalid bni macdaan ana abadardaa qaala abudardaa wuxuu yihi man camila bicushri maa yaclamu callamahu allahu maa yajhal qofkii ku camal falo waxa uu yaqaano toban meelood meel ninkii ku camal falo ilaahay wuxuu barayaa wuxuu ka jaahil yahay qofkaas yani shee waxa aada taqaano haddaad cushur kaga camal fasho waa dadaashay cushur toban meelood meel haddaad kaga camal fasho intaadan aqoonin ilaahay waa ku barayaa وkرaجa أيضا wuxuu soo saaray bsندihi عن الxaسن البصري أنhu qاala تacalموا maa شhiئتm waxaad doontaan barta an تacalموا inaad barataan waxaad doontaan inaad barataan barta falan يuجaaزiيكm الlah alla idinka abaalmarin maayo calى الcilmi cilmiga idinku abaalmarin maayo xatىa tacmaluu ilaa aad ka camal fashaan wax allaale waxaad doontaan barta ilaahay subxaanahu watacaala idinka abaa idinku abaalmarin maayo waxaad barateen ilaa aa uga camal fashaan shayga marka aada baratay oo aadan ku camal falin ka heli maysid abaalmarin barashadiisa abaalmarin ku heli maysid aharkan sida uu sheegayo haddii aada abaalmarin ku weyso lagu dhaafana wayba fiicnaa lahaydba waxaa weeyaan wabaal iyo wuxuu kugu noqonayaa baas waayo intaad ogaatay haddaadan ku camal falin waa lagugu qabsanayaa berri shaygii hadduu waajib yahay weliba oo aad marka aadan ku camal falin oodan samaynin maxaad ugu maxaa u sameey weysay waa lagu su-aalaha fa ina asufahaa'a dadka wax magaratada ah himmatuhum alriwaayatu himadoodu waa inay cilmi wariyaan un bis wa ina alculamaaa culimaduna himmatuhum alricaaya himadoodu waa inay cilmiga ku ilaaliyaan camal yani nina wuxuu fiirinaa cilmigii ma ilaalisay nina himadiisu waxay tahay wax badan ma warisay bis sufahadu marka wax badan ma warisay waayo hamigooda culimadana hamigooda waa ricaayo wa qaala ashacbiyu raximahu اllah inaa lasnaa bilfuqahaa'i annagu fuqaha ma yacni maanan ahayn walaakinaa samicna alxadiida farawaynaahu xadiidkan maqalnay waa warinay un walaakina alfuqahaa'a fuqahada yani fuqa fuqahadu man idaa calima camil waa qofkii hadduu wax ogaado camal falo ninkii markuu wax barto ku camal falaa faqiih ah laakiin annaga wuxuu leeyahay waxaan iska nahay yacnii ruwaadaan nahay xadiidkan maqlaynaa waan warinaynaa bes amaa faqiih waa qof markaa cilmigii iyo camalkii isku daro iqtidaau lcilmi alcamal ayuu ku sheegay ayuu ku wariyey khaiib lbaqdaadi iqtidaau lcilmi alcamal lilkhaiib albaqdaadiy aharka boqol iyo labaatan iyo ko waaye waa risaalo yar waaye xajmigeedu waa yaryahay iqtidaau lcilmi alcamal mas'aladanuba u alifay oo cilmigu inuu keeno camal ayuu ayuu u qoray una alifay risaalada u jamciyey ayb rawa اlkhaibu fi juزئihi اlmusamaa bاqtidaءi اlcilmi اlcamal bisanadihi can abi darda qaala inaka lan takuuna caaliman adigu caalim ma noqonaysid xataa takuuna mutacaliman ilaa aad ka noqoto arday ku wax baranayo walan takuuna mutacaliman ardayna ma noqonaysid xataa takuuna bimaa calimta caamilan ilaa aada waxaad ogaatay ka ahaanaysid mid ku camal falo wixii aada ogaatay ilaa aad kaga camal falaysid ardayba maba tihid mutacalim ma tihid walidaalika marka aadaab lmutacalim waxaa ka midaba inuu cilmiga ku camal falo haddii kale arday ma aha warawaa wuxuu wariyey aharka labaatan ou raqamkiisu yahay can sahli bni cabdillaahi alcilmu kulluhu dunyan cilmiga dhammaantiis waa adduunyo waalaakhiratu minhu alcamalu bihi aakhirada inta ka ah waa inta lagu camal falo cilmiga inta lagu camal falaa aakhiro ka ah inta aan lagu camal falin soo maaha waa adduunyo bes waa shani yani waa marka qofku waxaa laga yaabaaba marka in iyada dhibba uu kasii kasbadaba waayo cilmi wax aslanba aakhiro in loo barta ay ahayd haddaad adduunyo u isticmaasho waaba ku dambaabayda laakiin culumtan adduunyada ma ku dambaabaysid haddaad u barato inaad adduunyada wax iskaga tarto laakiin kan waa lagu dambaabaaba haddii hamigaaga oo dhan adduunyada keliya ay noqoto walidaalika qolo walba oo culumta diiniga barato oo aada u baratay wax un bay ku ibtilaysan yihiin alimaamu dahabi kitaab wuxuu leeyahay risaale la yidhaha bayaanu zaqali lcilmi bayaanu zaqali lcilmi risaaladiisaa marka wuxuu uga waramayaa dadka culumta kala duwan baariciinta ku noqdo aada u bartay aafada ay iska ilaalinayaan iyo waxyaabaha ay halista ugu jiraan quraa'duu ka bilaabayaa fuqahadou gelayaa wuxuu ka hadlayaa muxadisiinta u gelayaa wahaa kada waana fiican yahay yani ardaygu bayaanu zaqali cilmigaas oo kale inuu wax ka fiirfiiriya ka yani u daalacdo waayo waxa uu markaas baranaayo inuunan ku kibrin oo ujeeddada laga leeyahay waxyaabahaas uu barayaa waana cibaaraadka imaamu dahabina cibaaraad aada u qiimi badan waayo aada u ta'hiir badan waay siyar aclaami nubalaaga tacliiqaadka uu ku leeyahay meelaha qaar haddii lasoo ururiyo ikhlaaska iyo sidaan oo kale waxyaabaha ku saabsan waxaad arkaysaa marka waxyaaba aada layaab u leh isaga marka mararka qaar wuxuu yidhaahdaa aad muxadisiintii mabaaba dhammaadeen buu leeyahay wuxuu ka hadlayaa muxadisiintii muxadisiinta ahaayo intay riwaayada diraayada camalka cabsida ku dadaali jirtay uu ka hadlaa markaasuu wuxuu leeyahay ilaa uu yidhaahdo kidtu anlaa araa muxadiثan ilaa fii kitaabin aw taxta turaab waxaanba ku dhowaaday uu leeyahay muxadis inaananba arkin ilaa inaan kitaab ka akrinaya maahane ama carada hoosteeda oo ku jira maahane waqtigiisiibuu marka fasaad ou ka cabanaa waqtigiisii waqtigan marka maxaad u malaynayna qال وrawى عن أحمد بن أbي الxwاarي qال xdثnي عباس بن أحمد في qwله تaعاaلى والذيna جاهdوا فيna لنhdيnهم سبلنا qال waxa uu yihi الذيna ycmluuna waa kuwa ku cmل falaya bma yclamuuna waxay garanayaan ay ogaadaan نhdيiهm إlىa ma laa yclamuun waxaan ku hanuuninaynaa waxaysan garanaynin n kuwa ku cml falo waxa ay garanayaan waxaan baraynaa oon ku hanuuninaynaa waxaysan aqoonin ayb wataqu llaha wayucallimukum اllah oo kale marka macnaheedu marka waa maxa tawfiiqa ilaahay siina maahan macnuhu ma laga wado qofku haddii uu iska dadaalo oo uu cibaadaadka ku dadaalo cilmi waaba iska baranaa saas ma ahan waxaaba adagba qofku inuu cibaado sax a ku dadaali karo hadduusan wax baranin macnihii marka waxaa weeyaan cilmiga uu bartou ku dadaalaa inuu ku camal falo ilaa cilmigiia hagaaya markaas haddii sidaas uu yeelo waxa kale ee ka maqan dariiqii uu ku heli lahaa ilaahay waa waa u fududayna waana u sahlayaa wacan maطarin اlwaraaq waxaa laga wariyey khayru اlcilmi cilmi kan ugu khayr badan maa nafaca waa wixii wax anfaco wainamaa yanfacu اllahu biاlcilmi ilaahayna cilmiguu ku anfacaa qofka wuxuu ku anfacaa man calimahu qofkii ogaaday oo bartay uma camila bihi dabadeed ku camal falay walaa yanfacu bihi ku anfici maayo man calimahu qofkii ogaaday uma tarakahu ka tegay qaala warawaa can ayuba asakhtiyaaniy anahu qaal laa khabiiثa akbasu min qaari'in faajir laa khabiiثa qof xuni ma jiro akhbasu ka yacni xun min qaari'in faajir qaari faajir ah qaari faajir ma qofka caalim oo wax bartay oo faajir ah wax ka xun ma laha waadna dareemaysaa sidaas in xaaladdu ayba tahay waayo isagii mas-uuliyadaas saarnayd ilaahay waxbuu baray nicmaa la siiyey hadduu meel cidlo ah dhigo waa ka dembi badana qofka iska jaahilka haddana adiga laftaada waxaad arkaysaa laba qof oo ninna diinta uusan wax badan ka aqoonin midna diintii lagu yaqaanay oo aqoon u lahaayoo muddo ku dhex jiri jiray labadoodu markay dariiqa ka leexdaan oo dariiqa laga leexsan yahay kan wadaadka ahaa daran ahaa jiray kan wadaadka ahaa jiray baa mararka qaar aad uga darnaanayood arkaysaa ka kale waayo midkan kale wax badanba diintii kama yaqaano meelo diintii laga soo galo iyo ma yaqaanba aqoon uma laha isaga iyo marka shahawaadkiisa iska wado kan laakiin waxaa laga yaabaa inuu isagu diintiiba qal yacni qalooc uu ka raadiyo oo meel si qaldan intuu u sharxo ama uu u sheego uu hadhow marka la dhumo oo uu dadkiina dhumiyo isagana uu la dhumo ama isaga laftiisaba uu diinta waxyaaba aan marka yacnii intuu si qaldan wax u fasiro oo diintiina uu ka dhigo dabadeedna marka uu yidhaahdo waa tanaa waxaan intaasoo sano kusoo lugo-eynay ma waxaana dadka in lagu lugooyo la rabaa iyo sida hadda shaa'ica noqoto badatay oo kale waxaad arkaysaa dad markaa kutub iyo wax sheeg sheegayo oo ama aayado qur-aan akrinaya ama axaadiid iyo wax sheeg sheegayo oo haddana waxaa arkaysaa aad u inxiraaf badan oo ay la yaabayaan dadkii caamada ahaayo diinta ka fogaabaaba la yaabanba xataa war kuwani maxay ahaayeen bay isleeyihiin walidaalika weliba dhallinyaradana waay waa waxay ka tuuraan marka yacni haadaanay ka ridaan dhallinyarada oo qofka diinta iyo barbaranaya markay arkaan oo dadaalayo waxay le war waxaan anaa kaaga waayey aragsannay oo iska dhaaf waqtigaa kaaga dhumaayo anay waqti waxaan iiga soo dhumeen mashruuc marka dambena meel ebera ku dhammaanayo waayo waxaasay isku qancinayaan marka dad waxaa jira ma yacni meelahan dadku ku xiriiraan jihaatu tawaasulka ama social mediaha wax kalaba aan soo dhiginba keliya wuxuu gaadayaa yacni mar un dadka muslimiinta ama qof si qaldan marka ficil u sameeyey qaldan sameeyoo kale ama qaab daro yacni diintii si qaldan intuu u tarjumay wax ka dhasheen iyo bis buu raadinaa bis fursaddaas wixii buu soo qabanayaa markaasu wuxuu ka dhiganayaa marka fursad ou diintii wax uga sheego kuwaasi marka kan qaladka galay ayagaa ka daran leanna qasadkoodu qasad xun waayo oo diintii inay ka raadiyaan qallooc yaa qasadkoodu uu yahay marka dadka dhallinyarada waa inay iska ilaaliyaan kuwa kuwayaalka noocaas oo kale warawaa can اlawsaaciyi wuxuu ka wariyey awsaaci waa khaiib idaa araada allahu biqowmin allah hadduu qolo la doono sharan shar fataxa calayhim اljadala ilaahay wuxuu korkooda ku furaa dood muran wamanacahum اlcamala camalkana waa ka celinaya waxay barteenna ku camal fali maayaan keliya dooday u taagnaanayaan ayb iyadoo lafteeda marka jadalkii sidau u socday u socday markii dambe ilxaada u galay wuxuu galay in axaadiidta nebiga la inkiro oo masaadirtii islaamka laga shaki geliyo dadka siday dooda u socotay meeshaasay gaartay marka wa inamaa ataltu waxaan idhi marka waan ku dheeraaday iiraada yacnii waan waan dheereeyey iiraada hadihi اlaaahaari aahaartan soo aroorintooda min hada اljuز'i juskan aan ka soo arooriyey juska khadiib waayo kitaabka uu leeyahay licidami waqcihaa fii nufuusi اlmutacalimiin dadka wax baranaya nufuustooda yacni sida ay ugu dhacayso saameynta ay ku yeelanayso weynaanteeda darteed kutubta sidaasoo kaleana in la akriyo waa muhiim tarbiyada wax weynay ka qaadane walnaclam aan ogaano ana algaayata gaayada iyo yoolka min alcilmi cilmiga laga leeyahay alcamalu bihi waa ku camalfal lagu camalfalo linayli mardaati اllaahi tacaalaa ilaahay raalli ahaanshihiisa sida si loo gaaro baabkan marka inta aynan ka ka kalaan ku dhex sheegin faslun fi iltizaami lmutacalimi alwadaa'ifa addiiniya fasalka saddexaad waxa uu yahay baabkan ku saabsan qofka wax baranayo inuu iltizaamo wadaa'ifta diiniga ah alwadaa'if addiiniya macnaha waxay tahay acmaasha yowmiga maalin kasta iyo habeen kasta iyo imaanayso qofka inuu ku dadaalo oo uu markaa yacni iltisaamkeeda uu ku dadaalo oo diintii markaas ay ka muuqato yanbagii lilmutacalimi qofka wax baranaya waxaa u habboon an yactaniya inuu daryeelo uu ku dadaalo isku kallifo bilcaqiidati asaxiixati caqiidada saxiixa koow wayatakhallaqa inuu ka akhlaaq dhigto bilakhlaaqi alxamiidati akhlaaqda la mahadiye wanaagsan walhay-ati asadiidati hay-adda toosan qaabka toosan walwada walwadaa'ifi addiiniyati wadaa-ifta diiniga ah fii leylihi wa nahaarihi habeenkiisa iyo maalintiisa dhexdeeda caqiido saxiixa akhlaaq wanaagsan hay-addii uu ilaaliyo qaabkiisa uu wanaajiyo wadaa-ifta diinigae habeen iyo maalin sida salaadihii adkaartii oo kale subaxdii iyo galabkii rawaatibtii iyo waxyaabihii lamid ka ahaa wahaakada ina allaha tacaala bacatha nabiyahu sala allahu calayhi wasalama ta horaan marka ka bilaabaynayo allah subxaanahu watacaala nabigiisa uu soo bixiyey bicaqiidatin saliimatin caqiida nabadgashan ayuu kusoo saaray tashhadu laha alfitaru asaliimatu caqiidadaasoo ay u marqaati kacayso firada firada yacni saliimka ah fayow yani fira waxaa la yidhaha waxa qofku alla uu ku abuuro oo xaqiina markaas inuu aqbalo ku bixiyo ayaa fira la yidhaha inuu yacni diyaarsanaanta aada naftaada u diyaarsan tahay in inay xaqa aqbasho ayaa fira la yidhaha tashhadu laha alfitaru asaliimatu waalcuquulu asaxiixatu iyo cuquusha saxiixana ay u marqaati kacayso caqiidada nebiga lala soo saaray waa caqiido firada iyo caqliga labadaba ay u marqaati kacayaan wa ma'khaduhaa meesha laga qaatana caqiidada saxiixa min alwaxyi waa waxyiga wamaa fatara allahu tacaala iyo wuxuu alla ku abuuray fi lbashari basharka qabla ijtiyaalihim shayaaiin shayaadiinta duufsashadooda ka hor yacnii makhluuqu shayaadiin intaynan duufsanin ka hor wixii alla uu ku abuuray nufuustooda xadiidkii ciyaad ibni ximaar waa tuu ahaa ee xadiisulqudsiga ahaa inii khalaqtu cibaadii xunafaa'a fajaa-athum ashayaaiinu fajtaalathum addoommadeydaan abuuray iyaga oo nadiif ah qallooca iyo shirkiga iyo iyagoo kasoo leexsan shayaadiintii baa u timid way duufsatay ayb marka fitradaas xadiidkaas lagu sheegay iyo waxyigay ku dhisan tahay caqiidada saxiixa marka facala lmutacalimi qofka mutacalimka waxaa waajib ku ah an yuqiima caqaa'idahu wayatalaqaaha min alkitaabi wasunnati inuu toosiyo caqaa'idkiisa wayatalaqaahaa ou markaa yacnii kala kulmo uu ka qaato min alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada uu ka qaato althaabitati sunnada sugan can اnabiy sal l slam nebiga ka sugnaatay iyo wamaa ajmaca calayhi salafu الsaalixu aimada selafka waxay ku ijmaaceen min aلصaxaabati wاtaabiciina lahum biixsaani wataabiciihim mutacalima qof marka caqaa'idku waa inuu marka caqiidadiisa toosiyo uuna ka qaato kitaabka axaadiidta nebiga saxiixa ah iyo ijmaaca saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin fafii sunani abi daawuuda wagayrihi can lcirbaad bni saariya radia allahu canhu can nabiy sal l slam inahu man yacish minkum bacdii qofkii noolaado aniga gadaashay fasayara ikhtilaafan kaiira wuxuu arki doonaa ikhtilaaf aada u fara badan facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiin yacnii waxaad laasimtaan ood qabsataan sunnadeyda iyo sunat اlkhulafaaءi اraashidiin caduu calayha bاnnawaajid gowsdambeedyada ku qaniina wa iyaakum wamuxdathaati اlumuur bidcooyinka waxyaabaha diinka lagu soo darana iska ilaaliya faina kula muxdaثati bidca marka qofka caqiidadiisa marka inuu meeshaa ku saleeyo aaday muhim u tahay lama rabo marka caqiidadaada in lagaaga meeriyo oo lagaaga dhigo rasaa-il ama kutub wax nusuusta waxyiga kitaabka iyo sunnada aan tixgelinaynin adilana aan u arkin waa innaga dadkeenna kutubaha qaarkood lagu soo tarbiyeeyo oo kutub caqiide inay tahay lagu sheegayo marka horeba waxay u arkaanba baabkaas caqiidada inaan adilada naqliga ah al adila naqliya waa qur-aanka iyo sunnada wa inaysan ku filnayn ay u arkaan laasimna inay tahay cilmulkalaam iyo falsafo qofka inuu dhex muquurto uu dhex galo ilmaha yaryar marka maadaamayna waxaan aada u dhexgeli karin marka kutubtii waxaas ku salaysnayd yaa la leeyahay marka yaa caqiidadii laga baraan intaas waa jaa-isaad intaas waa mustaxiilaad intaas waa waajibaad caqaa'idkii marka inta waxyaabahaasaa lagu keena kutubta sidaas marka u dhisan oo caqiidadooduba aynan adilada naqligaa ku ku salaysnayn oo ay adilada caqligaa iskaga salaysan tahay iyo falsafaadka ma ahan marka ardayga inuu isku wareeriyo kuwaas oo kale ciddii doonta ha wadato kutubtaa marka la gadaayo ama dadka laga nafaqa yacni waxaan ujeedaa marka suuqa la gelinayo waxaa lagu geliyaa yacni culumaa qabto fulaanaa qabo aimadaas hebelaa qabo waxyaabahaasaa lagu lagu suuq geeyaa laakiin wax adilada waxyigaba aan qiimo gelinaynin wax ay tarayaan male ciddii doontaba ha qabto waxa qabaana a'imana maba qabi karaanba waxaas oo kale a'imadu maba qabaanba waxaas oo kale ardaygu marku meeshaa in caqiidada marka meesha uu ka bilaabaya munalaq halkaas inay u noqoto kitaabkay sunnada iyo wamaa ajmaca calayhi asalafu الsaalixu min aلصaxaabati wاtaabiciina lahum biixsaani wataabicihi inuu ka dhigto walyaclam اaalibu marka masaladaana waa hadda aan ka hadlay si si uun hadda marka kormaraan u sheegay laakiin masalada ah yacnii adilada caqiidada waxa lagu salaynayo oo saldhigga looga dhigayo adilada saldhigga looga dhigayo waa masale marka waa mu aada muhim u ah waana meesha ugu horeyso ay ku kala tagaan ahlu sunnada iyo ahlu bidaca halkay ku kala tagaan waxay tahay manhajul istidlaalka qaabka wax loo daliishanayo iyo waxa la daliishanaya meeshay ku kala tagaan meeshaas walidaalika ardaygu marka calaa basiiratin inuu meeshaas ka ahaado waa muhim ayb walyaclam aalibu ardaygu ha ogaado ana alkhaطأa khaطأa ama gefka fii hada lbaabi baabkan dhexdiisa yani baabkan ku saabsan khatiirun inuu aada khatar u yahay qaala alimaamu shaaficiyu alimaamu shaafici wuxuu yidhi wallaahi laan yuftiya alcaalimu allaan ku dhaartee ninka caalimkaa inuu fadwoodo fa yuqaala la yidhaahdo akhطأa alcaalimu caalimkii waa gafay ayaa khayrun lahu u khayr badan min an yatakallama inuu hadlo fa yuqaala la yidhaahdo zindiiqun diintii u ka baxay waa zindiiq in la dhaho wamaa shay-un shay ma jiro abqada ilaya aniga agteyda loo loo nacayb badan yahay min alkalaami wa ahlihi cilmulkalaamka iyo dadkiisa yani wuxuu leeyahay qofku intuu mas'alo ku hadlo haddii la yidhaha akhda'ta waa gaftay ayaa ka fiican intuu mas'ale intuu ku hadlo la yidhaahdo zindiiq baa tahay ama waad gaalowda in la dhaho marka maxaa keenaya in adiga lagu yidhaaho kufri baad ku dhacday shirki baad ku dhacday waa gaalowday in lagu dhaho maxaa keenaya mas'ale caqiidaa markay wareerto wa marka khaladka caqiidada iyo khaladka kale isku xajmi ma aha isku culays ma aha ayb qaala dahabiyu marka alimaamu shaaficina de kalaam isagoo kala qaadayo lama hayo cilmulkalaamka si guud buu u naqdi jiray marka qofka dhahayo cilmulkalaamkeenna kama hadlaayo ee ilmu ilmu yani cilmulkalaamka reer hebelow ka hadlaa alimaamu shaafici waa taxakum biduuni daliil isagaa laga rabaa meeshuu shaafici saa wax ugu kala saaray inuu sheego qaala dahabiyu alimaamu dahabi waxa uu yihi qultu hada daalun kan wuxuu tusayaa calaa ana madhaba abi cabdillaahi imaamu lbukhaari madhabtiisa ana alkhaطأa fi lusuuli usuusha ama caqiidada gefka ku dhaco laysa kalkhaطa'i fi lijtihaadi fi lfuruuci inuunan la sinayn khaطa'a furuucda ku dhaco sir aclaami nubalaaga juska tobnaad safxada sagaal iyo toban uu ku yidhi walyajcal ilmutacalimu mutacalimka ha yeelo hadihi lwasiyata dardaarankan min alimaami shaaficiyi imaamu shaafici xaggiisa ka ahaatay nusba caynayhi labadiisa indhood hortooda ha dhigo falaa yushgil nafsahu nafsadiisa younan ku mashquulinin fi lfalsafati wاlkalaami falsafeya hadal iyo yani iyo waasxaabihaa falaa yushgil nafsahu fi اlfalsafati wاlkalaami iyo waasxaabihaa iyo asxaabteedaba ahli ahli ictizaalin ahla اctizaalin kaanuu aw ashaacira ama ha ahaadaan ahlu ictizaal muctazila ama ashaacira ha ahaadaan waayo waxaan labadan qolo u sheegayaa waxay tahay qolada dambe marka cilmulkalaam damigiisa iyo xumaantiisa laga hadlo kan muctasilada waayay markiiba la soo boodayeen cilmulkalaamka yacnii falaasifada malaaxidada ah ayaa laga hadlaa maaha falaasifada muslimiinta falaasifada waxaa laga hadlayaa reer hebel kuwaan maaha qolo walbaa marka annaga maahan annaga maahan bay leedahay imaamkuna waxba kalamaba qaadqaadinba marka waxyaabahaas oo dhan marka qofka ardayga inuuna isku wareerinin baa laga rabaa wasiyadan marka min alimaam shaafici buu marka hortiisa inuu yeelo weeyaan iskana ilaaliyo waxyaabaha waxaa ku tacalluqo oo dhan jariimada ugu daranna waxay tahay lala gelayo in la yidhaahdo sideedaba caqiidada qur-aanka iyo sunnada dadka ugu yeerayaan ama caqiidada saxiixa caqiidada saxiixa maba la fahmi karo haddaan la baranin falsafada yunaanka griiga falsafadiisa ee cilmulkalaamka ee ile cilmulkalaamkan waadiciisa iyo cidda dejisay iyo marka laga hadlaayo wuxuu dib u gelayaa griiga iyo hindida iyo dadkii hore falaasifadii hore alfalaasifa alawaa'il ayuu dabada la gelayaa waxaa marka foolxumo ah in la yidhaahdo ilaa kuwaas muqadamaadkooda lasoo fahmo caqiidadii lama fahmi karo culimada marka waxay yidhaahdaan saxaabada nebiga sal ll ly slam iyo xataa carabtii qur-aanka uu korkooda yacni dhexdooda uu kusoo degay wax falsafo a maynan aqoonin bilitifaaq meeshaas aada u feerin qur-aanka markuu soo degaayey mujtamacii uu kusoo dhex degay kuwii muslimiinta ahaayo saxaabada iyo kuwii mushrikiinta xujada lagu oogayo mushrikiin yani mushrikiin alcarab oo iyaguna uu qur-aanku wax u sheegayey xujadana ku oogay waxaa la hubaa oo laysku waafaqsan yahay cilmulkalaam inuunan jirin waqtigaas aysanna aqoonin mana la dhihi karo cilmulkalaamka saliiqatanay u yaqaaneen usuul iyo musalax ma jirin iyo naxwo iyo sarfi kana kaasuu la mid yahay ma la dhihi karo waayo cilmu yacni naxwaha iyo sarfigu qawaacid ahaanuusan u jirin laakiin waa lagu hadli jiray carabiyaa ka badiyeyna iyagaaba daliilla marka lasoo qaadanayo shawaahidda naxwada iyo iyo sarfiga iyo ayaga shicirkooda lasoo qaadana soo ma mal laakiin cilmulkalaamku birimatihi biaslihiba wax markaas la yaqaanay oo carabtu taqaanay maba ahaynba culumtan kale usuulka iyo musطalaxana maadaama waxyigu waqtigiisu dheeraaday ayaa marka waxaa loo sameeyey qawaaniin marka loo sameeyey waayo sida wax lagu sugi lahaa ama wax lagu fahmi lahaa iyo loo sameeyey waqtigii salafkana la sameeyey mana la ceebeynin cid ceebeysayna ma jirin kan laakiin markuu soo bilowday waa la ceebeeyey horaa aimadii waa kan imaamu shaafici iyo abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan iyo culimadii muslimiinta beri yacni ji horeo dhan way ceebeeyeen marka isla mid maahan taas ujeedku marka waxa uu yahay haddii cilmulkalaamku uusan jirin waqtigii saxaabada waxyiga xilligii uu soo degaya aan hubno oon ognahay mushrikiintii carabta xujada qur-aanka yacni caqiidada in lagu oogay xujadeedana aan ognahay saxaabada nebigana inay caqiido toosnaayeenoo caqiidada ay yaqaaneenna aan ogsoonnahay idan marka cilmulkalaam la-aantiis waa la baro karaa iyagii baaba bartayba soo maaha saxaabada iyaga laftoodii baa bartay arrintaa marka ibnulwasiir alyamaani aad buu ugu dheerdheeraaday kitaabna marka gaar ana waa ka qoray arrinta noocaasa alrawd ulbaasimkana aaduu uga hadlaa niqaash dheer oo aad u qiimi badanna waa keenaa mucalimi isaga laftiisana alqaa'id ilaa tasxiix alcaqaa'idna waa ku sheegaa waana meel marka u baahan marka in aada loogu baraarugsanaado mutakalimiintuna yacni arrintaa waa ka jawaabi waayeen oo jawaab waa u waayeen warkaas ilaa qaarkood fakhruraazi iyo kale ilaa iyaga laftooda isku qabteen waxay yidhaahdeen muqadamaadkan kalaamiga qofkaan baranin caqiide maba fahmi karo caqiidaduna taqliid ma aqbalayso haye waayahay saxaabada see la yeelah waa isku waa ka istaageen marka waa isku khilkhilaafeen yani fiiri marka warkii wuxuu u socdaa saxaabadu muqaliday ahaayeen baabulcaqaa'id muqalidiinay ku ahaayeen taqliidna caqiido kuma ansaxaayo haye maa maxaa ku xiga warkaas marka iimaankooda in laga shakiyaa ku xiga sida iimaanulcawaam ay uga shakisan yihiin oo kale walidaalika ayaga laftooda isku naqdiyo sunuusigu raazi waa ku naqdinaan wuxuuna tilmaamaa weliba inuu saxaabada meel uga dhacay saxaabada inuu meel uga dhacay uu sheegayaa marka arrimahaas oo kale caqiido meeshaa dadka yacni ha mabaadi meeshaas qofka gaarsiinaysa allaan ka magan galnay qur-aanka caqiidadii uu tilmaamayo miyaa dhib badan ma dhib badno cizu bnu cabdisalaam wuxuu yidhi fidrada iyo markuu ka hadlayo cawa dadka caamada ah baabkan tilmaamaha ilaahay marka laga hadlaayo nimanka mutakalimiinta waxay ku eedeeyaan a'imada salafka markay sugaayaan caqiidada yacni sifaadka alle sidooda ay u sugaayaan tajsiimay ku eedeeyaanoo mujasimo waayay dhahaan wuxuu tilmaamayaa marka tajsiimkaasi wuxuu leeyahay dadka ma lagu gaalaysiina mase laguma gaalaysiina waxyaabahaas ka hadlay marka wuxuu leeyahay cuquusha caamada iyo fitarka tajsiimkaasayba u dhowdahay u iilanaya mar walbuu leeyahay see marka yacni waxaa ugu iilaneen ugu yaraan marka waxay kutusaysaa un labada madraso madrasatu ile tajsiimku ihbaat guluwi lagu sameeyey waay ihbaatkaas marka guluwiga in lagu sameeyana ma ogolin tajsiimkuna qofka inuu ilaahay ka ictiqaadiyo qof bani aadan oo kale waa gaalnimo iyada lafteeda tacdiilkuna waa kufri labadooda laakiin iyagii baa waxay qirayaanba bacdi yacni dadka kalaamka ku ta'asursan qaarkood baaba waxay qirayaan in dhankaas oo markaa yacni tajsiimkii baaba fidrada u dhowdahay leeyihiin iyagu tajsiim waxay u yaqaanaan waaye marka hay ku xiran tahay soo ma garan wayajtanibu an marka wayajtanibu ancan subuli اljaa'iriina alxaa'idiina can wasatiyati ahli الsunnati waاljamaca qofka ardayga wuxuu ka iska ilaa uu ka fogaanayaa dadka jaa-iriinta ah oo ka iilan ka qallooco dhexdhexaadnimada ahlusunnati waljamaca fii baabi asmaa illaahi wa sifaatihi baabka asmaada alleh sifaadka alleh dhexdhexaadnimada ahlu sunnada waa maca in tilmaamaha ilaahay isku sugay la sugo lagana ilaaliyo tashbiih takyiif tactiil iyo taxriif intaba laga ilaaliyo wlwacdi wlwaciid wacdiga iyo waciidka baabulwacdi walwaciid dhexdhexaad maxaa laga ilaalinaa isagana in dadkii markaa yacnii waxaan ujeedaa qofkii in la yidhaahdo goodi uu ku dhacayo kabiiro ku dhacayba naartau ku waaraya mana laga soo bixinayo waana in la cadaabaa waa qasab waajib loogaga dhiga rabbi subxaanahu watacaala iyo in la yidhaahdo marka dhinaca murji-ada labadaa dhinacba dhexdhexaad laga ahaa waciidiyada iyo murji-ada wa fii masaa'ili alasmaa'i waalaxkaam masaa-isha iimaanka iyo ku saabsanna iyo kufrigana wasatiyada ahlu sunnada inaan laga leexanin oo dhanka khawaarijta iyo muctasiladana aan loo leexanin dhanka murji-adana aan loo leexanin wa fii baabi alqadari qadarkana dhexdhexaadnimada inuusan ardaygu ka leexanin ahlu sunnada oo jabrina uusan noqonin qadarina uunan noqonin wamaa yuqaalu fi saxaabati iyo waxa saxaabada laga oranayo dhexdhexaad inuu dhexdhexaadnimada ahlu sunnada waa inaanu ka leexanin oo saxaabada waxa laga dhahayo shiicadana waa inaad ka tagtaa madhabkooda xun nawaasibta iyana iyaguna mabaadidooda xun oo aalubeytka ay ku nacayaan inaad ka tagto wasadiyada aada laasimta marka oo nebiga saxaabadiisana aada jeclaato aalubeytkiisana aada jeclaato waa shantaas baab marka caqiidadu waxay ku dul wareegeysaba oo waxaan ujeedaa maqaalaadka a'imada oo caqiidada ku saabsan walyaltazimi almutacallimu qofka wax baranaya ha laasimo alariiqata almuxamadiya sunnada nebiga sal l slam wasunnata almustafawiya fi saii fafi saxiixi waxaa ku sugan man ragiba can sunnatii falaysa minii caqiidadiisoo saxa sunnada nebigana waa ku dadaala muxuu iska ilaalinaa bidco haraja alimaamu wacalayhi an yatakhallaqa bialakhlaaqi alxamiida waxaa korkiisa oo laga rabaa akhlaaqda wanaagsan inuu ka akhlaaq dhigto waalaadaabi almardiya iyo aadaabta laga raaligayahay kharaja alimaamu axmed wuxuu soo saaray fii musnadihi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slam inamaa bucistu liutamima saalixa alakhlaaq waxaa la ii soo bixiyey inaan dhammaystiro akhlaaqda mideeda wanaagsan walyajtanib aladwaa'a alkhisiisa cudurada foosha xun ha iska ilaaliyo ha ka dheeraado kalxasadi amraad lquluub ha iska ilaaliyo kalxasadi xaasidnimada walicjaabi ismahadinta waxtiqaari nnaasi dadka xaqiridooda wain kaanuu duunahu haba ka hooseeyaan darajo ahaan ayb wnusuusu nusuusta alatii waradad kusoo aroortay fii dami hadihi اladwaa cuduradan eedeyntooda mashhuurat macluumat waa iska mashhuur waana la yaqaanaa xadaftuhaa waan gooyey طalban lilاkhtisaar soo gaabsasho anoo rabo qaala alimaamu اnawowiyu fi lmajmuuci alimaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhi waطariiquhu fii nafyi اlxasad qofka hadduu rabo inuu xaasidnimada iska fogeeyo dariiqa uu iskaga fogeynayaa waxay tahay an yaclama inuu ogaado ana xikmat allaahi tacaala ilaahay xikmadiisa iqtadad inay keentay jacla hada alfadli fadligan yeelitaankiisa fii hada alinsaani insaankan dhexdiisa falaa yactaridu ma ictiraadayo marka ka hor imaan maayo walaa yakrahu ma nacayo maqtadathu lxikmatu xikmadu waxay keentay haddaa rabta inaad xaasidnimo iska fogeyso waxaad iskaga fogeysaa inaad ogaatid ninkan aada aad xasdaysid waxa uu haysto xikmada alle ayaa waxay keentay in la siiyo qofkan waxaan inuu haysto adiga marka xikmada alle ha ictiraadin hana ka hor imaanin faraha ka qaad xaasidnimo waa ka raaxaysane markaas wa ariiquhu fii nafyi اlicjaabi dariiqa uu marka iskaga fogeynayo ismahadinta inuu ismahadiyo isla weynaado an yaclama inuu ogaado waayo ana alcilma cilmiga fadlun min allahi tacaala wa minnatun cilmigu waa fadli ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo gallad caariyatun cilmigu waa caariyo agtaada wuxuu ku yahay caariyo ilaahay baa ku dhiibay oo ku siiyey agtaada marka caariyo uu ku yahay faina lilahi tacaala maa akhada walahu maa acطaa alla wuxuu leeyahay isagaa iskale wuxuu qaato iyo wuxuu siiyaba wakulu shayin cindahu biajali musamaa wax walbana ilaahay agtiisa waxay leeyihiin waqti la magacaabay fayanbaqii waxaa habboon anlaa yacjaba bishayin waxba inaanu la yaabyani shayna inuunan kula yaabin lam yakhtarichu isaga ounan soo ikhtiraacanin walaysa maalikan lahu isagana ouna lahayn walaa calaa yaqiinin ou hubaalna ounan uga taagnayn min dawaamihi inuu daa'im ku ahaanayo agtiisa balfeere adiga ma lihid caariyow kugu yahay inaad sii haysanayso adiga yaqiin uma haysid adiga markii hore sooma ikhtiraacinin wax sidaasa marka inaad isku ku kibirtid ood isku mahadiso ood iskula yaabyaabta ma tahay maaha intaa haddaad ogaato marka waad degaysaa waayo maanta waxaa laga yaabaa inaad wax taqaano ilaahay qalbigaaga inuu ka siibo waa waa dhici kartaa wa ariiquhu fii nafyi lixtiqaari ariiqa uu iskaga fogeynayo dadka inuu yaso waxay tahay adta'adubu bimaa addabana allahu tacaala in qofka uu ka aadaab dhigto wixii uu alle nagu edbiyey qaala tacaala alla wuxuu yihi falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa nafsadiinna ha ammaaninina ilaahay isagaa ogaal badan oo og ciddii isaga ka cabsanayso wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina akramakum cinda allahi adqaakum ka idinkugu maamuus badan ilaahay agtiisa waa kan idinkugu alla ka cabsi badan farubamaa hada aladii yaraahu waxaa la arkaa midkan arkayo farubamaa hada aladii yaraahu duunahu waxaa laga yaabaa midkan oo u arkayo inuu ka hooseeyo atqaa lilaahi tacaala inuu ka alla ka cabsi badan yahay inuu alla kacabsi isagu yani alla kacabsi alla lagaga cabsadaa uu ku badan yahay oo isaga uu kaga badan yahay wa aharu qalban ayb farubamaa hada aladii yaraahu duunahu waxaa la arkaa marka midkan uu u arkayo inuu isagu ka hooseeyo atqaa lilaahi tacaala wa adharu qalban inuu yahay wa akhlasu niyatan iyo yacnii inuu ka niyo saafisan yahay wa askaa camalan uu ka dahirnaan badan yahay xagga camalka uma inahu laa yaclamu ma oga maa yukhtamu lahu bihi wax loogu khatimayana ma oga khaatimadaadana ma ogid adiga intaha kalaamuhu waliyudaawim ha daa'imo ardaygu muraaqabat allahi tacaala ilaahay inuu muraaqab yacni muraaqabeeyo muraaqabada alle fii sirihi wa calaaniyatihi muraaqabada waxay tahay inaad ilaahay iska jirtid mar walba inaad rabbi iska jirtid sideed isaga jiraysaa mar walba inaad ogaatid inuu ku arkaayo saa darteed yownan kugu arkin adoo xumaan samaynayo fii sirihi markuu keligiis yahay iyo markuu dadka la joogo intaba walyajtahid calaa qiraa'ati اlqur'aani qur-aanka qiraa'adiisana ha ku dadaalo akhrintiisa waladkaari الصabaaxiyati wاlmasaa'iyati adkaarta subaxa iyo galabkiina ha ku dadaalo walyuraaci الnawaafila sunnooyinkana ha ilaaliyo min الsalawaati salaadaha iyo wالsiyaami iyo soonka walyufawid umuurahu kulahaa arrimihiisoo dhanna ha u bandhigo jaliilahaa wa xaqiirahaa mideeda weyn iyo mideeda aadka u yarba fii kulli axyaanihi xilliyadiisoo dhan ilallaahi tacaala ilaahay ha u bandhigo atafwiidu ila allah tafwiidu umuurika kullihaa ilaa rabbika umuurahaaga marka wax yar iyo wax weynba rabbi kaga maarmi maysid inaad isaga ugu bandhigato macnuhu waxay tahay mar walba inaad ilaahay baryaysid oo ducada aad ku dadaalaysid oo yacni tala saarashada rabbi aada tala saaranayso isaga uun aada isku halaynayso mar walba dadka qaar marka umuuraha waaweyn ilaahay waa u bandhigaan umuuraha yaryarna waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay dhib ma laha sidii kaanamaa marka umuuraha yaryar inuu iska gacantiisaba ay ku jiraan yacni sidaas in la yeelo maaha waxa ugu yar iyo waxa kugu weynba rabbi un inaad u tala saarato arrimahaaga markaas waa hagaagayaan fa ina hadihi lumuura arrimahani hiya xayaatu lmari qofka noloshiisa waayo waaba wuxuu ku nool yahay qofka qaala alimaamu muطarif bnu cabdillaahi bni shikhiir laan abiita inaan baryo naa'iman anoo hurdaayo wa usbixa aan soo waaberiista naadiman anoo qoomamoonayo shallaynayo ayaa axabu ilaya la ii jacayl badan yahay min an abiita inaan baryo qaa'iman anoo caawo dhan taagan wa usbixa aan soo waaberiisto mucjaban anoo ismahadinayo yani feeri fiqhiga salafka marka wuxuu leeyahay xalay dhan anoo iska jiifo laakiin subaxdii aan soo tooso anoo baqayo oo dunuubtii ka cabsanayo oo qoomamoonayo shallaynayo wixii iga tegay aan ka waxaa yani dunuubtii aan ku dhacay iyo aan ka shallaynayo ayaan ka jecelahay xalay dhan inaan salaad u taagnaado subaxdiina anoo isla ismahad ismahadinayo oo dadkoo dhan inaan ka fiicanahay isu maleeyo inaan soo kaco ayb qaala dahabiyu mucalliqan calaa dalika imaamu dahabi isagoo tacliiqinaya arrintan wuxuu yidhi laa aflaxa wallaahi allaan ku dhaartee ma liibaanin man zakaa nafsahu nafsadiisa qofkii dahiro oo ammaano nafsadiisa ow acjabathu ama ay cajab geliso sir calami nubalaagu saa ku yiri marka camalka yarka ah oo laakiin qalbiga meeshaas marka maxaa ka fahmaya amraadu lquluub waa ka daran yihiin cuduradan kale oo jirka haddii qalbigaaga aada aada u laylisidood ku dadaashid camalkaaguba yownan badnaanine sidaasaa waxay dhaantaa in camalkaaguna badan yahay qalbigii amraaddiisiina ay kaa buuxi cujbigu hadda marka waa marad ismahadintu waa cudur aada u weyn inaad intaad subaxdii markaad soo kacdo aad istiraah dadkan adaab ka fiican adaa ka cibaado badan adaa ka fiican aad istiraahdid aaday u daran tahay waana xun tahay wa qaala alimaamu dahabiyu aydan fii tarjamati cabdillahi bni camr bni alcaas siyar calaami nubalaaga wuxuu ku yidhi fadiinu yusrun diintu waa fududahay fawallaahi allaan ku dhaartay ina tartiila subuci lqur'aani qur-aanka subuciisa oo la tartiiliyey fii tahajudin fii tahajudi qiyaami leyli qiyaamuleylka tahajudkiisa lagu tartiiliyo maca almuxaafadati cala anawaafili araatibati sunnooyinka raatibadana la ilaaliyo saa lala qabo waduxaa salaatu duxada la ilaaliyo wataxiyati lmasjidi la ilaaliyo maca aladkaari alma'huurati athaabitati adkaarta lasoo guuriyee haabitka ana lala qabo lala ilaaliyo wlqowlu inda wاlqowli cinda الnowmi wاlyaqdati marka la hurda la seexanaya marka lasoo kacayana yacni hadalka la dhaho adkaarta la yihaahdana yani la ilaaliyo saa lala qabo waduburi اlmaktuubati wالsaxari salaadaha faraa'idka gadaashooda iyo saxarka waqtu saxarka maca nadari iyadoo la fiirinayo fi lcilmi الnaafici ayb wاlqowlu cinda الnowmi wاlyaqdati waduburi اlmaktuubati wالsaxari maca الnadari fi اlcilmi الnaafici wاlاshtigaali bihi lala qabo iyadoo marka yacnii intaa soo sam intaas markuu soo sameeyo yacnii cibaadaadkii cabdullaahi binu cumar ee tirada badnaayuu ka hadlaa oo markaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam uu u ishaarayay inuu soo yacnii cibaado uu daa'imo oo yar inay ka fiican tahay mid badan oo uunan daa'imeynin oo usoo tilmaamaya waayo tacliiqan waxa keenay markaasuu yidhi faddiinu yusrun fawallaahi ina tartiila subuci اlqur'ani fi tahajudi qiyaami اlleyli maca almuxaafadati cala alnawaafili اraatibati wاlduxaa wataxiyati اlmasjidi maca aladkaari اlma'huurati اhaabitati wاlqowli cinda اnnowmi walyaqdati hasaas wadubura اlmaktuubati wاsaxari waxyaabaha adkaarta la aqriyo maca anadari fi lcilmi الnaafici iyadoo cilmigana la fiirfiirinayo cilmiga naafica yani qofku waxna ou baranaayo walishtigaali bihi cilmiga uu ku mashquulayo mukhlisan lilaahi isagoo ilaahay u baraxtirayo maca alamri bilmacruufi isagoo macruufkiina farayo wa irshaadi ljaahili jaahilkoo la hanuuniye wa tafhiimihi wax fahamsiintiisa lala qabo wasajri lfaasiqi faasiqoo la canaanto iyo wanaxwi dalika maca adaa'i lfaraa'idi salaadaha faradkoo la guto fii jamaacatin lagu guto bikhushuucinna lagu guto wa tumaaniinatin xasilooni wankisaarin ilaahay oo laysu dullaynayo wa iimaanin iimaan yani lagu tukado maca adaa'i lwaajibi waajibkana iyadoo la gudanayo waijtinaabi lkabaa'iri kabaairta laga dheeraanayo wa kahrati اdducaa'i walistikfaari ducadiio la badinayo iyo istikfaarta wasadaqati sadaqo badan wasilati الraximi wاtawaaduci wاlikhlaasi lala qabo fii jamiici dalika intaasoo dhan intaa dhammaanteed dhexdeeda la shuqlun cadiimun baa ku sugan jasiimun shuql weyn aada u weyn wala maqaamu asxaabi اlyamiini wa wliyaai اllaahi اlmuttaqiin waa shuqul aada u weyn waana maqaamka asxaabu اlyamiin iyo wliyaa llahi اlmuttaqiin walyaclam markaa intaas wadaa'iftaas yowmiga hadduu qofka ku dadaalo cilmigana uu la wado intaa marka yacni maqaamu asxaabi اlyamiin iyo ayuu ku gaaraya walyaclam اaalibu ardaygu ha ogaado ana bidikri yaxyaa qalbuhu dikriga in qalbigiisu ku noolaanayo wayalta'imu khalaluhu waxa ka naaqiskaana ay uka ugu kabmayaan watansadu khallatuhu xaajadiisana ay ku owdmayso fafii صaxiixi اlbukhaariyi can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اlahi sal l slam mahalu اladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuruhu mahalu اlxayi wاlmeyit kan rabbigii xusaya iyo kaan xusaynin waxay tusaalahoodu wuxuu isu yahay qof tusaalaha qof nool iyo mid dhintay waalqalbu aladii yacil cilma qalbiga cilmiga weeleeyo walwaxya iyo waxyiga weelaynayo huwa aladii yaxyaa bidikri اllahi tacaala waa kan ku noolaanaya dikriga alle facalaa qaalib اlcilmi an yadkura allaha tacaala fi jamiici axwaalihi qaalibcilmiga marka inuu nolo xaaladihiisa o dhan uu ku dadaalo inuu alla xuso yaa laga rabaa waltalja waxaad u aada magan gashaa ila tawxiidi towxiidka magangal wadikri llaahi tacaala iyo dikriga alle fii kurubaatika wa axsaanika murugtaada iyo tiiraanyadaada dhexdeeda markaad murugtaba towxiidka hoos gal falaa tudfacu lkurubaatu murug laguma riixo bimidli towxiidi oo kale fa ducaau lkarbi murugta ducadeeda kulluhaa dhammaanteed fiiha tajriidu lcabdi tawxiida lirabbihi waxaa ku sugan addoonku inuu towxiidka u yacnii oo u barax tirayo rabbigiis qaala alimaamu bnu lqayim fii kitaabihi alfawaa'id wuxuu ku yidhi famaa duficat shadaa'id اddunya bimidli towxiid adduunyo shidadeeda laguma celiyo towxiid wax lamida towxiidka oo kale walidaalika haddaa u fiirsataan qofku markay murug qabato ducooyinka nebiga ka soo arooray inuu akhristo towxiid baa ka wada buuxo walidaalika wuxuu yidhi kaana ducaau lkarbi bitowxiid saa darteed ducaau murugta ducadeedu towxiiday ku ayay ku dheehan tahay wa dacwatu dinnuun alatii maa dacaa biha makruubun ilaa faraja allahu karbahu bitowxiidi iyadana towxiiday ah ayay ku ah ayay ku yayay ku dheehan tahay ducadii nabiyullaahi yuunus wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi اظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin taas waa marka wuxuu sheegaya ducadaasoo qof uunan ku ducaysanin ilaa ilaahay kurbada uu kaga faydayo falaa yulqii fi lkarbi alcidaami murugta weyn qofka kuma rido ilaa shirki unbaa ku rido murug shirki baa dadka ku rido waxa ka saarana waa towxiid walaa yunjii min walaa yunjii minhaa yacni murugta xaggeeda ma badbaadiyo oo qofka ka yacni kama soo badbaadiyo murugtaasi ila towxiidu towxiid unbaa ka badbaadinaya fa huwa mafzacu اlkhaliiqati wamalja'uhaa wa xisnuhaa wa qiyaasuhaa towxiidku marka waa khalqiga meesha uu u argagaxaya aggii xaggiisa waana meesha uu ma khalqigu magangelayaan waa dhufayska iyo waxa ay markaa gargaarsanayaan qofkii lagu dhibay inuu fahmana weligiis waa dhibanaanayaa un qur-aankana ma fahmaayo hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi walih